wasiirka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta maamul goboleedka waqooyi bari cali dhakaawe ayaa xarigga ka jaray dayactirka ceelka iyo biyogelinta degmada kalabayr waxaa madasha ku sugnaa mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada kalabayr iyo maamulka hay-adda eleyd wasiirka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta maamul goboleedka waqooyi bari cali dhakaawe ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay ku dadaali doonaan horumarinta biyaha waxa uuna bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan ceelkan
meeyarka meeyar xogeenka xogayaha guddida ceelka hay-adda alight u s aid oo runtii mashruucan inoo hirgeliyey inkastoo day dowladdu soo mariyeen haddana shirkaddu iyadaa mar walba u taagan hay-addu iyadaa mar walba u taagan waxqabadka deegaankeenna waana hay-adda keliya actually deegaankeena office weyn ku leh oo mashaariicdana mar walba ka hirgelisa tuulo kasta oo deegaankeena ka mid ah runtii aad bay hay-addu ugu mahadsan tahay maxamed cabdullahi iyo tiimka la socdaaba aad bay ugu mahadsan yihiin waan u ducaynaynaa ilaahay khayra siiyo ilaahay ha ku xafido ilaahay ha sharfo mashaariicdani wakti dheer bay qaataan dadkeennu waxaynu iska nahay dad degdega jecel laakiin marka la broses garaynayo waa wax iska hawl badan weeyaano qoraalka hore yimaadaan dalabka codsiga meelo dheer bay tegayaan way soo noqonayaan waxbaa laga jawaabayaa maxamed iyo tiimkiisa waxaa laga yaabaa in mashruucan la qabto inay dhowr boqol oo imail ama codsi ay gudbiyaan baa dhici karta oo runtii aad baa u howl badan tahay inkastoo dadku aysan arkaynin marka runtii hay-addu aad bay uga mahadsan tahay waxaan kaloo doonayaa inaan anigoo ah wasiirkii wasaaradda tamarta khayraadka biyaha iyo macdanta dowlad goboleedka waqooyi bari kan wuxuu noqonaya waa saxeexnay dastuurkii dowlad goboleedka waqooyi bari inuu noqdo mashruucii u horreeyay dowlad goboleedka ay xarigga ka jaraan aynu saaka halkaa joogno runtii waa wax lagu faano weye marka mashruucani wuxuu noqonayaa kii horreeya xarigga laga jaray iyadoo dowladda cusubi ay magaca magaca iyo calankaa cusub inagoo qaadanay waxaan kaloo doonaya inu mahadiyo shirkadda sahan cabdirashiid jaamac bixiyo tiimkiisa runtii waxyaabahan dheeraadka ee uu ku tabarucay cabdirashiid jaamac biixi iyo iyo shirkaddiisu aad bay ugu mahadsan yihin mashruucan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee xarigga laga jaro intii dowlad goboleedka waqooyi bari la dhisay